أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamul goboleedyada ashaaladirdada ee puntland iyo jubbaland ayaa taageeray qoraal ka soo baxay mucaaridka kooxda riddada soomaaliya kooxaha xuutiyiinta shiicada ayaa sheegay in weerar lagu qaaday markab sahyuuniyadda yuhuuddu leeyihiin oo marayay waqooyiga badacas howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya mid ka mid ah wargeysada ugu afka dheer dalka yuganda ayaa daabacay maqaal caddaynaya xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin askarta kufaarta yuganda ee duulaanka saliibiga ku jooga soomaaliya saraakiil ka tirsanaa dowladda riddada masar iyo kooxda riddada ayaa ku kulmay magaalada caasimadda ee muqdisho xilli ay ka sii darayso xiisadda ka dhex aloosan etoobiya iyo masar maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey mu'adimiinta masaajidda mid ka mid ah deegaanada wilaayadaas wilaayada islaamiga galgaduud ayaa sekada xoolaha nool ka qaybisay degmada ceelgaras taasoo si weyn ay uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqana degmadaasi kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga mudug iyo hoggaanka dhaqanka beelaha degaan mudug ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaalka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan maamul goboleedyada gaalraacyada ah ee puntland iyo jubbaland ayaa taageeray qoraal ka soo baxay mucaaridka kooxda riddada soomaaliya bashiir muxidiin waa imanayaa warbixinta warkani haya maamulada dabadhilifyada ah ee isku magacaabay puntland iyo jubbaland ayaa soo saaray war saxaafadeedyo ay ku ayidayeen bayaan wadajir ah oo magaalada muqdisho ay shalay ka soo saareen golaha mucaaradka riddada ee la baxay madasha samata bixinta waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda khatarta ah ee dalka uu geliyey madaxa kooxda villa soomaaliya murtad guurguurte iyo sida uu usii xoogeysanayo jahawareerka siyaasadeed iyo hubanti la-aanta ku timid geedi socodka waxa ay ugu yeereen dhismaha hannaanka dowladnimo labadan maamul waxaa kaloo ay ka dhawaajiyeen in xasan gurgurta iyo kooxdiisa ay kala qobqob iyo kala qaybin ka dhex abuureen bulshada islamarkaana ay ku mashquuleen dano gaar ah oo ay ku dhibaateynayaan dadka soomaaliyeed waxaa kale oo ay shaaciyeen in xasan sheekh maxamuud uu si ku talagal ah dhagaha ugu furaystay baaqidii loo jeediyey oo dhan tallaabadaas ay ku tilmaameen nasiib daro horseeday mugdi badan oo hareeyey ayay yidhaahdeen mustaqbalka iyo midnimada dalka soomaaliya waxay sheegeen inay cambaareynayaan siyaasadda guracan ee gurguurta uu ku faragelinayo kuna kala qaybinayo hay-adaha iyo ururada u midoobay waxa ay ku sheegeen toosinta siyaasadda kooxda villa soomaaliya taas oo ku salaysan ayay yidhaahdeen rabitaanka dana gaar ah oo ay soomaaliya horey u soo eeday islamarkaana ay ka dhexashay burbur amni iyo mid siyaasadeed war murtiyeedkan ay soo saareen labadan maamul ay kala hogaaminayaan axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi dani ayaa si buuxda loogu taageeray baaq ay soo saareen golaha mucaaradka riddada ee la baxay madasha samata bixinta waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin dadaal kasta oo dalka looga badbaadinayo xasan gurguurta iyo kooxdiisa shalay ay ahayd markii siyaasiyiinta mucaaradku ay soo saareen go-aano culus iyo dignino ka dhan ah kooxda villa soomaaliya iyagoo ku baaqay in la isugu yimaado shir deg deg ah oo ay sheegeen in lagu samato bixinayo dalka kaasoo qayb ay ka yihiin ay yidhaahdeen maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland waad mahadsantahay walaalka abu ayman kooxda xuutiyiinta shiicada ayaa sheegtay in weerar ay ku qaadeen markab sahyuuniyadda yuhuuddu ay leeyihiin oo marayay waqooyiga badda cas haddaba warbixinta warkani waxaa haya walaalka khaalid xasan kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa maanta oo isniin ah bishuna ay tahay kowda sebteembar labakunshaniyolabaatanka sheegtay inay gantaal ku weerareen markabay leeyihiin yuhuudda kaasoo lagu magacaabo scarlet rai xilli uu marayay waqooyiga badda cas waxayna intaas ku dareen in gantaal baalistig ah oo si toos ah ugu dhacay markabka shirkadda ammaanka badda britishka ee embery ayaa axaddii sheegtay in markabku uu ku warbixiyey inuu qarax qabsaday xilli uu marayay meel u dhow magaalada yambuc ee sacuudiga amberey ayaa sidoo kale ku dartay in weerarka markabkan lagu qaaday uu qayb ka noqon karo weerarada xuutiyiinta maadaama uu u muuqdo markabkan mid ay leeyihiin yuhuudda tan iyo sanadkii labakunsaddexiyolabaatanki kooxda xuutiyiinta ayaa weeraro ku beegsatay maraakiib ku sugnaa badda cas oo ay yuhuuddu leeyihiin namba xiriir la leh iyaga oo sheegay in weeraradan ay ku taageerayaan shacabka ay yuhuuddu ku gumaadayso magaalada khaza waad mahadsantahay khaalid howlgallo loola beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya shabeellada hoose qarax xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee gudaha magaalada marka ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta waxaana ku dhaawacmay laba askari oo maleeshiyaadkaasi ka mid ah sidoo kale qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen ee deegaanka danow oo dhaca shabeellada hoose ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray baay mujaahidiinta ayaa xalay laba qarax ka fuliyey gudaha magaalada baydhabo mid ka mid ah qaraxyadaasi ayaa lala eegtay guri uu degan yahay guddoomiye waaxeed lagu magacaabo cabdiraxmaan wiirsh halka kan kalena lala eegtay guri ay degnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana jira khasaare cadowga gaaray mid ka mid a wargeysada ugu afka dheer ee dalka uganda ayaa daabacay maqaal caddaynaya xaaladda adag oo ay ku sugan yihiin askarta kufaarta uganda ee dullaanka salibiga ku jooga soomaaliya cismaan axmed uwow ayaa warbixinta warkaasi haya
wargeyska monitor ee ka soo baxa dalka yuganda ayaa warbixin dheer ka qoray dagaalka ciidamada siliibiyiinta yuganda ay kaga jiraan soomaaliya isaga oo soo hadal qaaday culeysyada ay wajahayaan xilli marxalad cusub uu marayo duulaanka ashaadala dirirnimo ee ciidamada kufaarta afrikaanta ay kaga jiraan dalka soomaaliya ee dhaca geeska qaaradda afrika wakhti dheer oo ay ciidamada siliibiyiinta yuganda ay dagaal kaga jireen soomaaliya ayuu sheegay in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen dhulkii ay ku sugnaayeen ee dhaca duleedka magaalada muqdisho taasina ay waxba kama jiraan ka dhigtay guulihii ay horey u sheegteen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waxayna warbixintu sheegaysaa in aysan awood u lahayn in ay hantaan amniga waddanka iyadoo in ka badan kala bar saldhigyadii hore ee ciidamada gaalada midooda afrika ay ku wareejiyeen maleeshiyaadka soomaalida ayay si deg deg ah ugu dhaceen gacanta al-shabaab xaaladda amni ee dalkan ku yaalla geeska afrika ayaa noqday mid aan xasillooneen oo isbeddel joogtaha ku jira ayay tiri warbixinta warbixinta uu qoray wargeyskan ayaa xusay in sanadkii dhammaaday ee laba kun afar iyo labaatan gaalada midooda afrika ay saldhigyo fara badan ku wareejiyeen maleeshiyaadka soomaalida kuwaasoo intooda badan hadda ay la wareegeen al-shabaab waxayna saldhigyadaasi ka badan yihiin toddoba iyo labaatan xarumood oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wareejinta saldhigyadan waxay qayb ka ahayd in mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo ciidanka soomaalida sidaasna uu ku dhammaado howlgalka gaalada afrikaanta ah laakiin arrinkii uu noqday mid waxba kama jiraan ah arrinkana uu dib ugu laabtay halkii uu howlgalkan ka soo bilowday lagama maarmaanna ay noqotay in la yagleelo magac cusub oo ah atmis ayay tiri warbixinta mar ay warbixintu soo hadal qaaday awoodda mujaahidiinta iyo qalqalka ka jira goobaha cadowga ayay warbixintu tiri weeraro isdaba joog ah oo madaafiic loo adeegsaday ayaa lala beegsaday xarumo dowladeed oo muhiim ah sida garoonka diyaaradaha caalamiga ee muqdisho iyo xerada sida aadka loo ilaaliyo ee xalane oo ay ku yaalaan xarumaha hay-adda qaramada midoobay safaaradda maraykanka midooda yurub iyo midda ingiriiska tani waxay ka dhigan tahay ayuu yidhi monitor in deegaankaas oo markii hore loo arki jiray goobta ugu amniga badan soomaaliya uu hadda noqonayo meel faraha ka sii baxday amnigeeda islamarkaana aan laisku hallin karin ciidamada gaalada yuganda oo soomaaliya soo galay sanadkii labada kun iyo toddobadiiha ayaa muddada ay joogaan dalka waxa ay wajahayeen iska caabin xooggan oo uga imaanaysay ciidamada mujaahidiinta oo marar badan cagta mariyey saldhigyadii ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya oo ay ka mid tahay gobolka shabeellada hoose halkaas oo dowladda kaafiradda ee kambaala ay ku weysay boqolaal askari oo lagu dilay weeraradaasi islamarkaana weli sii socda taasi oo mugdi sii gelinaysa duulaankooda diinla dirirka ah iyo damacooda dhaqaaladoonka ah waad mahadsantahay walaalka saraakiil ka tirsan dowladda aridada masar iyo kooxda aridada soomaaliya ayaa ku kulmay magaalada muqdisho xilli ay kasii darayso xiisadda ka dhex xaaloosan etoobiya iyo masar mar kale warbixinta warkan waxaa eegaya khaalid xasan
magaalada muqdisho waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay kulan foolkafool ah oo dhex maray saraakiil ka tirsan dowladda ridada masar iyo saraakiil kale oo ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kulankan oo si gaar ah u dhex maray saraakiil ka tirsan gaashaandhigga ridada sida wasiiru duulaha wasaaradaasi murtadka lagu magacaabo cumar cali cabdi taliyaha ciidamada dhulka ridada murtad sahal iyo u qaybsanaha wasaaradda difaaca dowladda ridada masar murtad axmed fatxi al xuseyni ayaa diiradda lagu saaray arrimaha difaaca iyo ciidamada masar ay doonayso inay usoo daabusho soomaaliya ciidankan oo ka qayb ah howlgalgaaleedka kufaarta afrikaanta ee loogu magac daray eyusom ayaa imaatinkooda waxaa dhowaan qalinka ku duugay ururgaaleedka midooda afrika waxaana imaatinkan ciidamada ridada masaarida si weyn u diidan dowladda saliibiyadda ethoobiya maadaama ay isku hayaan biyo xireenka webiga niil ee ay dhowaan etoobiya xiriga ka jari doonto dowladda xabashida ethoobiya ayaa maalmo ka hor ka hadashay ciidankan ka tirsan dowladda ridada masar ee lagu wado in la keeno soomaaliya iyadoona sheegtay inay iska difaaci doonto maadaama masar iyo etoobiya ay isku hayaan biyo xidheenka adisababa ay ka dhistay webiga niil al nahda kaasoo ay dhowaan soo gebagebaysay kuna wado inay howlgeliso maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina how soo gebagabeeyey mu'adimiinta ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada dhaca wilaayadaasi sida uu ku warramayo casaan carafaat dowladana socotay muddo toddobaad ku dhow waxa uu maktabka dacwada huulayda ee islaamiga shabeellada dhexe u qabtay muwaadiniinta masaajidda deegaanka xawaadley oo ah deegaan hoostaga degmada balcad ee huulayda shabeellada dhexe muwaadiniinta ayaa dowladda ku qaatay culuum kala duwan oo sharci ah waxayna muwaadiniinta ka codsadeen wilaayada shabeellada dhexe inay u soo celceliyaan dowlaadkan diiniga ah magacaygu waa sulaymaan cabdulla mugdey waxaan joogaa deegaanka xawaadley oo hoostaga degmada balcad maanta waxaa noo soo gebagaboobay dooro saddex maalmood ay socotay dooradaas waxaa noo qabatay maktabka dacwada degmada balcad dooradaas hadafkeeda wuxuu ahaa waxaa lanaga saxaya aadaanka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر laa ilaaha ila allah waxaan codsanayaa door kale in loo keeno loo qoro xasan axmeddey mahad waxaa joogaa deegaanka xawaadley oo ka tirsan degmada balcad maxaanta waa noo soo gagaboobay door saddex maalmood in aadaan lagu baro magacaygo saddexan waa maxamed ciise cali deegaanka aan joogo xawaadley oo ka tirsan degmada balcad waxaana soo gabagabooday doori oo noo socotay muddo saddex maalmood ah aadaankii aan laga saxay in aan walaaliinteena aadaanka aan ka saxo waxaan codsanaynaa doori labaad in loo keeno maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa si xawli ah u dardargelinaya howlaha dacwada iyadoona maktabka dowlaha diiniga u qabanaya bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada shabeellada dhexe waad mahadsantahay casaam wilaayada islaamiga galgaduud ayaa sikada xoolaha nool ka qaybisay degmada ceelgaras taasoo ay si weyn uga faa'iidaysteen oo fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqana degmadaasi haddaba warbixinta warkani waxaa haya walaalka marwaan maxmed xilli wilaayada islaamiga ah ee galgaduud uu ka socdo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ah ayaa waxaa dhowaan arrintaasi laga sameeyey magaalada ceelbuur iyo degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad fuqara iyo masaakiin isugu jira oo ku kala dhaqan magaalooyinkaasi iyadoo qoys weliba la siiyey ugu yaraan shan neef iyo wax ka badan qaar ka mid ah dadka sakada ka faa'iidaystay ee ku kala dhaqan ceelbuur iyo ceelgarasa ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo muujiyey dareenkooda waxayna sidoo kale u duceeyeen dadkii dhiibay sakada xoolaha maxamed axmed daahir laydhaa waxaan joogaa degmada ceelbuur maantay waxaa lay siiyey shan neef oo ariya sikabadka layga siiyey alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan dabadeed waxaa ku mahadsan mujaahidiinta arrimahaas ee ka shaqeeyay dabadeed waxaa ku mahadsan dadka muslimiinta ah oo xoolahooda sadaqaysanaya ee waxaan leeyahay mujaahidiinta iyo maamulka islaamiga kor allaha ka dhigo dadka muslimiinta ah oo xoolaha la baxay iyagana ilaahay ajira ka siiyo hanaa ka aqbalo sekadooda iyo ay la baxeen ilaahay ha ka aqbalo allahna u barakeeyo maalkooda maamulkeena islaamigana ilaahay ha noo raajiyo dad dalka muslimiintana ilaahay gacantaa ha u wadageliyo alxamdulilah allaha ku mahadsan murtadiinta waxaan leeyahay iyo gaalada kaleoo ka waaweyn oo soo dirsataba allah subxaana wa tacaala ha jebiyo ilaahay nasri caama muslimiinta ha siiyo ilaahay murtadiinta ha jebiyo iyo gaalada guud ahaan iyo mushrikiinta ilaa ha jebiyo saas ayaan leeyahay murtadiinta
magacayga asmaa waxaa joogaa degmada ceelbuur xoolaho sakawaada oo shan neefa wilaayada islaamka wilaayada kor allaha ka dhigo gaaladana allaha jebiyo xasan shiiq iyo kooxdiisa waxaan leeyahay cagtiisa allaha jabsho wax gaalaha haa loo maro horaa ku mahadsan yihin wilaayada haa waa ku mahadsan yihin allaha guuleeyaan leeyahay umu maryam ceelbuur erisa kawaada shan neef haa walaayada islaamiga galgaduud inuu ilaahay erigooda u barakeeyo inuu ilaahay korka dhiga gaaladana jabsho ilaahay inuu hasiimo ku rido ay jab iyo halaag mujaahidiintana ilaahay nasar siiyo anigoo xasan diiriye cumar shan neef oo ariya aan walaalaha ka qabtay walaayadda sharafta leh culummada waana ka guddoomay waana ku mahadsan yihiin
anigoo maxamed shuqursamaa walaayado sharafta leh oo degmada caalgaras maasha allah arisikaweeda lagu qaybaa khayr allah siiyo dadka masakiinta loo qaybanayo magacayga waxaa la dhacda raxme faarax waxaan jooga degmada caalgaras aryaa lagu qaybiye sakawaada dareenkaygu aad u faraxsanya maasha allah mujaahidiinta allah guuleey gaaladan allah jabiye anigoo cabdinaasir xaashiya muslimiintu ari ayay igu deeqeen oon ku degmada ceelgaras ayaan ku suganahay aray bay masaakiin u qaybeenayay siiyeen waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol gaaladan allaha jebisho muslimiinta kor allah dareenkaygu caafi oo ka waaye maxamuud cali maxamuud waxaa degmada ceelgaras waxaa ka jira in dadka masaakiinta xoolo loo qaybiha hadda allaha barakeeyo kor allaha ka dhigo meel kasta allaha ka liiba dareenkaygu waa kayr iyo bishaaro iyo waxsan muslimiinta waxaan ugu duceeyahaa mujaahidiinta ilaahay inuu kor ka dhiga munaasabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan sakada xoolaha nool sidan oo kale loogu qeybiyey dadka masaakiinta ah ee ku nool degmooyinka galahareer iyo xiindheere xilli maktabka sakada uu mashruucaasi ka wada wilaayada galgaduuda mahadsanid marwaan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga mudug iyo hogaanka dhaqanka beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya cabdiraxiin sheekh cali
wilaayada islaamiga mudug waxay dooro diiniya u soo gabagabaysay nuqabada wilaayada mudug taasoo ka dhacday degmada jawle ee wilaayada dowladu waxay u socotay nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada mudug muddo toban maalimood ah waxayna sheegeen nuqabada in si weyn uga faa'iidaysteen dowlada loo qabtay dhammaan nuqabada wilaayada mudug xaflad si eersara loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada oo uu hogaaminayo sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada mudug macallimiin iyo marti sharaf kala duwan nuqabada waxay ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen dowladda u socotay muddada kooban cilmigii faraha badnaa ay ka heleen tan iyo intii ay ku guda jireen dowladda ay soo agaasintay wilaayada mudug nuqabadu waxay sheegeen inay u baahnaayeen dowlaadkan oo kale mar kastana loo soo celceliyo si ay u siyaadsadaan culumta shareecada islaamka maadaama ay yihiin mas-uuliyiinta dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada mudug haddaba waa kuwan qaar ka mid a nuqabada oo ka hadlay gabagabada dowlada waxaa ka mid a meeshaan muqararka dowlada waxaan ku qaadanay qur-aanka kariimka waxaan ka qaadanay juscam tafsiirka qur-aanka kariimka u horreeyey juscam aan ka qaadan waxaan kaloo qaadanay axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam kitaabka la yidhaha islaaxu lmujtamac aan ka qaadan waxaan kaloo meeshan ku qaadanay caqiidada la yidhaahdo caqiidatu lmanquulatu wawaaqicu lmafquud uu iska leeyahay sheekh ayman aldawaahiri oo kitaabka la yidhaha alwalaa walbaraa ku sugan kutubtaas iyo kuwo kaloo bay ahaayeen ilaahi subxaanahu watacaala ha nagu anfaco walaayada gobolka mudug oo soo qaban qaabisay dowladan sharciga ah ee lagu soo aruuriyey nabadoonnada kudhaqanka shareecada islaamka ee walaayada mudug ee duruusta u diyaariday ee macalimiinta u diyaarsan inay waxbaraan usoo diyaariday ayaan u mahad celinaynaa dowlada lagu qabtay gobolka mudug ee loo qabtay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka dowladaas shacaarkeedu wuxuu ahaa icdiluu huwa aqrabu litaqwa in ummadda cadaalad lagu dhaqo ay cadaalad dadka muslimiinta ahu ku dhaqmaan waxaana loogu magac daray saxaabiga jaliilka suldaanka ahaa ama ugaaska ahaa dufayl ibnu camrin aldows radiallahu canhu annagana ku ku dayda oo qudwadaas qaata oo ilaahay ku ilhaamiyo inay waddadiisii maraan allah naga dhigo anigoo ka faa'iidaysanaya maxalkan iyo khatimkan dowladda iyo maaragtay iclaamkan maanta ilaahayna siiyey waxaan dhammaan gaarsiinayaa bogaadin iyo tahaniyad ummadda muslimiinta ah oo ay ugu horeeyaan mujaahidiinta iyo umradeenna waxaan leenahay ilaahay meel kastood joogtaan ha idin xifdiyo ilaahayna camalkiina ikhlaasa ka dhigo dadka muslimiintaa guusha ha waafajiyo dadka horta baaqa diraya yay yihiin wey annagoo joogna fii wilaayati mudug kana kooban nuqubada joogta iyo odayaashu ay yihiin beesha hiraab la yidhaahdo sidaas darteed waxaan la xanuunsanaynaa dadka magacaasu nagala dhexeeyo iyo dhammaan ummadweynta soomaaliyeed waxaan xaq ugu leenahay inaan uga digno waxyaalaha ay ku halaagsamayaan uguna yeerno sida masiirkooda ilaahay geliyey fi dunya waalaakhir waaliga wilaayada mudug oo la dardaarmay nuqabada ayaa madasha wuxuu ka jeediyey kelimad dardaaran ah waanu mahadcelinaynaa nuqabada walaayada mudug ee si guud si gaarana raggii ka soo qayb galay dowladdan ka soo qayb galay muddadii aan wada joognay ee dowladda socotayna runtii sabarka iyo dulqaadka iyo niyad wanaagga marna ku naqaashaya marna ku qaatay duruustii culummadu soo diyaarisay jasaakum allahu khayran allah idinku anfaco cilmiga aad ximbaarteen nuqday naqiibku horta isagu ma magacaa ma mansabaa hadduusan mansab yahay ma wax annagu aan bilownoon abuuraynaa mase waa wax asal leh sida aad ka arkayseen magaca dowladda dufaal ibnu camri addowsi wuxuu ahaa nin naqiiba uu ahaa suldaan ummadeed uu ahaa hogaamiye diimeed uu ahaa muwaasafaad badan oo looga daystana waa lahaa saxaabi wuxuu ahay runtii rasuulku asaga iyo ehelkiisaba alayh salatu wasalaam oo u duceeyey uu ahaa nuqabay marka waxaad dareemaysaan doorka aad uga jirtiin ummadda muslimiinta ah ee ilaahay idinka soo saaray ee aad duqaalka u tihiin hoggaanka u tihiin booska aad uga jirtiin shaqada waa lagu soo jiray haddana waa tadkiro wixii uun moogtahay maalmahan waa laysboor qaaday birta xoogoo markii la garaaco jolofaa ka kackacdo oo soofaha qabto marka la raba in la afeeyo soofaha qabto soofihiyana la qabadsiiye waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala in aan la nimaadno firfircooni cadaaladana mar walba inaan ka dadaalno dowraadka loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ayaa waxay ahaayeen muddooyinkii dambe kuwo isdaba joog ah oo ka dhaca degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga mudug walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulose xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu